bismi illaahi raxmaan iraxiim nuxurka shirkii a caawa galanay nuxurkiisa waxaa noo sheegi doonaa taliyaha ciidankeena usgudo soomaaliyeed ana taliyaha sirdoonka qaranka waxaan rabaa inaan sheego haddii aan nahay ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ee gobolka banaadir inaan diyaar u nahay madaxdana aan ka ballan qaadayno inaan si xagar la-aana annagoo aan cidna ku halaynayn inaan uga shaqayn doono waajibkaygana u gudan doono haddana ay ku ammaanan yihiin shakhsiyaadkii ama u dhintay ama dhibaato u soo gaartay ee ciidamadaas ka tirsanaa warkaas nuxurkiisa ama hadduu amar leeyahay bixintiisa waxaa bixin doona taliyaha ciidanka nabadsuudi soomaaliya
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah caawa kulanka halkan ka dhacay maahayn kulan caadiya waa kulan aan rajaynayo inuu wax badan ka bedelo amniga magaaladan iyo qaabka amnigeeda loo maamulayo guddoomiyihii kusumihii guddoomiyaha gobolka iyo taliyihii booliiska iyo taliyihii nabad sugidda gobolka iyo aniga oo hadda wakiil ka ah taliyihii booliiska naftaydana ku matelaya halkan halkan caawa waxaa ka soo baxay go'aano go-aanka koowaad oo ka soo baxa waxaa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga oo aan lagu hadlayn dad kale oo gobollo kale mas-uuliyaddoodu mas-uuliyadda gobolka banaadir ay ka hayaan ay la wadaagaan gobollo kale oo ay mas-uuliyad ka hayaan waxaa weeye waxaan rajaynayaa cadowguna ma niyad jebi doono shaqo badan baa la qabtay xanuunka dhacaya waa dareemaynaa waa dib ha loo noqdo dib loo noqon maayo wixii xala dhacay waa laga hortegay alxamdulilaah gaari weyn oo laba boqoloo kilogaram oo qaraxyaa ay ku xidhan yihiin ay ku raran yihiin gaari kaloo qaraxa oo inta oo maaragtaa intoo kaleoo qarax ku dhow ay ku xidhan tahay maleeshiya shan ka badan dhibkay geyso lahaayeen iyo wixii xala dhacay waa waa waa aad bay maaragta u kala duwan yihiin ciidamada geesiyaasha ah ee isku dhigay qaraxyada ee shacabka badbaadiyey aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa intii dhimatana ilaahay ha u naxariisto marka ciidamadaa geesiyadaa laga reebo goobta waxaa ku dhinta laba qofaa ku dhimatay marka laysku daro shantaa maleeshiyada gaarigaa weyn ee laba boqoloo kilogaram ee qaraxa wada gaariga kale ee qaraxa waday marka laysku daro isla goobtaas waxaa ku dhimatay laba qofoo shacaba marka laga reebo ciidamada geesiyaalkaha isku dhigay waxaad dareemi kartaan inta khasaaraha sida loo yareeyey baad dareemi kartaan imbaktigii amba saamayntii ka dhalatay waa laga yaabaa inay guryo dad ku dumeen ilaa saddex ilaa afar qofaa naloo sheegaya oo saaka la ogaaday oo imbaktigii amba saamayntii ka dhalatay qaraxa ay samaysay marka waa ilaahay mahaddiis waa laga hortegey siday wax rabeenna waxba uma noqon manana niyad jebi doonaan waan ognahay shacabkeennu wuxuu shala u adkaysan jiray maanta uma adkaysan karo shala dawladnimadu ma rajo badnayn shacabkay dawladdu iskuma xirnayn maanta dawladnimadii baa kortay cadowgii tuulooyin yaryar buu ku soo haray shacabkii baa waddankii dhisaya magaaladii iyo waddankii dhammaa bilicdiisa soo noqonaysaa waxay doonayaan waxaa weeyaan kala cadhadha yaan dhismuhu soconin yaan meelaha la isugu yimaado oo lagu raaxaysto ha laga kala cadhadho oo maaragtay sida beeraha lagu nasto waxaasoo dhan maasajka amba fariinta ay bixinayaan waa fariintaas maanta waxaad la socotaan meesha taargetka ahayd waxay ahayd meel shacab meel shacabku usoo nasiino tagaan waxaad la socotaan markii hore waxa taargetka ahaa amba bartilmaameedka ah waxay ahayd meel shacabka usoo nasiino tagaan xarumihii dawladda maaha maanta bartilmaameed shacabkiyaa bartilmaameed ah maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ee hoos taga oo taliyaha booliiska gobolka banaadir iyo taliyaha nabsuudda gobolka banaadir oo wixii caawa ka dambeeya ka amar qaadanaya maamulka gobolka sida go-aanadii shirkan ka soo baxay iyo shirkii amniga ee maanta golaha wasiirada ka soo baxaba ee guddiga amniga wasiirada ka soo baxaba waxaan rajaynayaa inay wax badan magaaladan ka bedeli doonto in cadowgu ciidamadeena militariga ahaa oo xoreynaya tuulooyin ka xoreynaya in mar dhow laga xorey doono meelaha shabeellada hoose ay ugu harsan yihiin ay ka soo abaabulayaan saadaashu waa guul waxaan leenahay shacabku yuu niyad jebin wax badan oo qaab badan oo amniga loo sugaayana in la saxo broseskeeda baa socda oo fadhiga caawa uu ka mid ahaa waxyaabaha loo qabtay intaa markaan ka baxo waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo hay-adihiisa amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku halaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo hay-adaha amnigeeda raacsan adduunka qaabka amniga loo sugo magaalooyinka in hadda kadib loo sugo oo maamulkii degmadii maxaa yeele waxaa kala maqnaa xogtii iyo awooddii iyo maamulkii oo shacabka ku xidhan ayaa hadda ka hor kala maqnaa shirkan amba kulankaani ujeedo in laysku xidho kii xogta haayoo nabad sugidda ah kii awoodda haayay ciidan oo booliiska ah maamulkii degmada oo shacabka ku xidhnaa oo la ilaalaan ku xidhnaa markay wada kulmaan oo guddiga amniga degmada uu samaysmo oo guddiga amniga laanta uu samaysmo waana samaysan yihiin hadda naftooda maaha inay samaysnayn laakiin kuwaas baa hadda kadib lagula xisaabtami doonaa waxaan leenahay marka maamulka gobolka banaadir annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idin qalabayno inaan idin dhiiri gelinno inaan siyaasaadka aad uga baahan tihiin amni ee dawladda ah barabowsalla ka qorno ee wasaaradaha amniga ilaa golaha wasiirada idin geyno laakiin xaafadda buulaxuudey iyo xaafadda ceelkaroole iyo xaafadda caliboolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula degmadaa ka mas-uula laantaa ka mas-uula kulamada meeshaan waxaa ka soo baxay degmadii hadda kadib wax ka dhacaan mas-uuliyad bay yeela doonta waxaa wax laga weydii doonaa guddoomiyaha degmada iyo labadiisa talise hoos taga hoosaa loosii dhaadhici doonaa waxaa wax laga weydii doonaa laanta iyo waaxda yaa halkan ku qornaa wax iska furan ma jiri doonaan dadaalkii la waday baa la nidaaminayaa shaqo badan baa hore loo soo qabtay shaqo badanna way socotaa laakiin marka baysku saxan yahay meesha laga amba qaadanaayo amba cagsaarta wax la yidhaahdo markay saxan tahay waa adkaysan karaan shacabku xanuunada dhacaya waa u adkaysan karaan in maalin uu dhibkani dhammaanayo ayayna ogaa maaragtaa ku sabri karaan laakiin marka bayska uusan saxsanayn oo wax kasta ay soo noqdaan oo mar kastay wax dhacaan aan fadhiisanno oo aan dhahno maxay wax u dhaceen oo iscanaanano macnama samaynayso kulankii caawa dhacay madaxduna waa ka warqabtaa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka amniga waa ka warqabyaa maanta asigaa guddoominayay guddigii amniga arrintaa ka shiray guddoomiyaha kusimaha guddoomiyaha gobolka uu joogay caawa waxaan halkan u nimidna inaan farsamo ahaan wixii maantay guddiga amnigu oo go-aan ku gaaray in farsamo ahaan aan u dhaqan gelinno ayaan halkan ufahin u fadhinaa wixii ka dambeeya isbuucaana maamulka gobolka waxay noo sheegeen in wax badan oo dhaqdhaqaaqa la samaynayo waxaan leenahay shacabku yow niyad jebin annaga taliya nabadsugo taliya booliis hadda kadib waxay raacdaysan doonaan cadowga saa kow iyo meeshii la dhihi jiray meelaha ay joogaan baan aadi doonaa annaga gobolkan amnigiisana dadka ka madaxa ayaa wax laga weydii doonaa annagana meelaha ay waddanka uga harsan yihiin maamullada kale talisyadooda ayaan dhisi doonaa ciidamada kale maaragtaa aan ugu talagalnay nabadsuguda ka tirsana bannaanka aan ugu talagalna baan howlgeli doonaa militariga baan la shaqay doonaa halkaasaan u badnaa doonaa magaaladana dadkeedii baa ka shaqay doona shaqadu waa kala saarnaa doontaa annagana waxaana lasoo weydiisi doonaa caawin maxaan idinku caawinaa maxaad u baahan tihiin maxaan dawladda idinkuu sheegnaa shaqadu sidaasay u kala baxsanaa doontaa wax badanoon idaacad in laga sheegay ahayn baa halkan lagu go'aansaday waxaan rajaynayaa maamulka gobolka banaadir inuusan marti uga noqon nolosha muwaadiniintiisa iyo horumarkooda inuusan cid kale marti uga noqon wax ay muufo iyo maraq isugu jira siday u cuni lahaayeen inaysan cid kala warsan aan rajaynaynaa waa dad u bisil hadday awel ku jirtay taliyo nabad sugid iyo taliyo boliis ma idinla og yihiin wasiir amniye wasiir arrimo guda ma idinla og yihiin waxaan rabaa inaan idinkuu sheego idiin sheego haddaad wax qabsataan duci idinkugu darayaan duci idinkugu darayaan hiil iyo hoo anoo ka wakiila taliyihii booliiska anoo ka wakiila oo amarka wasiirka amniga ku shaqaynaya anoo nafteyda ka wakiila waxaan bixinayno maxaan ku idhaahdaa oo oo waxa aan sheegayno waa wax intaasoo dhan aan wakiil uga ahay annaga waxaan idinla garab taagannahay hiil iyo hoo waxaan idinla garab taagannahay gacansiin waxaan idinla garab taagannahay talo waxaan idinla garab taagannahay qalabayn ciidankii in la qalabeeyo waxaan idinla garab taagannahay in la tababaro waxaan idinla garab taagannahay qorshayaalka amniga oo aad dawladda dhexe uga baahantihiin inaan qaadno golaha wasiirada golaha wasiirkeenna amniga marsiino golaha wasiirada la geeyo golaha baarlamaanku ay sharciga ka soo dhigaan waddankani wuxuu u baahan yahay cadow aan khayru caadiya oo aada u xun baa dagaalka nagu wada waa inaan si khayru caadiya loo dhaqmaa magaalooyinka kale aan tagna waxay leeyihiin ciidamo difaac shacbi la yidhaahdo ciidamada difaaca shacabka ciidamo la yidhaahdo oo aan booliis ahayn oo aan nabad sugid ahayn ayay leeyihiin inaad samaysataan ma wax idiin diidan ma garanaayo oo aad inta barabowsal ka soo qortaan dawladda soo weydiisataan adinkuna aad samaysataan ciidankaas wax idiin diidaayo ma ma garanaayo inaad dhaqaalihii amnigan lagu sugi lahaa aada gobolkan banaadir shacabkiisa shacabku waxay idinku garab istaagi karaan waxaa weeyaan amnigooda wixii lagu sugaayo inay bixiyaan oo aan ahayn wax caadiya waa in qarash gaar ah oo amniga lagu sugayo shacabkan gobolka banaadir diyaaray idinla yihiin inaad int ka dhaadhacsataan aad ka qaadataan amnigoodana la sugo hooyada muufada gedaysa mar waa inay ogaataa muufadii laga qaadi jiray haddii shan xaba laga qaadi jiray caawa ee boqol xaba laga qaaday meesha loo qaaday yaa yaa loo qaadayoo degmada ku cusub waa inay ogaataa waxaasoo dhan waxaa ka shaqay kara adinka ma aha in in saca laga rabo in in in in faraska madaxa laga raro ma ahan hadduu hadda ka hor farasku madaxa ka rarnaa meesha munaasabka in laga raro adinkaan ugu hogaamin kara aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu su-aasha ugu horeysa rabin aan ku weydiiyo waxay tahay maxay tahay sababaha xiriirka kusoo beegay maamulka gobolka banaadir amnigii aada u xisaabtaan maamulka gobolka banaadir amniga awelba waa u xisaabnaa laakiin waxaa la saxay mafaahiim baa la saxay hadda wax guudoo oo loo haysta qaabkii wada shaqaynta fahamka laga haystay baa la saxay laakiin qaanuunkeenna baa qoraya sharcigi sharciyadeeni lixdameeyadii ilaa toddobaatameyadii soo baxay baa qoraya in maamulka gobolka banaadir amba maamul kaste amba maamulka gobolka hiiraan maamulka maxaanku yidhahda garoowe oo amnigiisa asagu mas-uul ka yahay ciidanka amniga ahee ka shaqaynayana gobolkaas ay asiga hoos tagaan waa wax sharciyadeena ku yaalla wax cusub maahan laakiin dib u noolayn caawa waxaa la sameeye waxa weeyaan in dib nool loo nooleeyo sharciyadaas maamulkina awood la siiyo asagoo uu taliyaha booliiska iyo taliyaha nabadsugidda degmada la xisaabtamo oo asagu ku shaqeeyo haddii uu ku shaqayn waayo oo ay amarkiisa qaadi waayaan oo shacabkii iyo isku xirmi waayaan oo asagu riboortka soo qoro wax cusub caawa oo awoodda lagu siiyey maamulka gobolka banaadir waa taa awood oo hadda la cus- la samaynayana maahane waa wax la noolaynayo shuruuc badan waddanku dib uu dhismayaa shuruuc badan oo dhimataa jirta qaab qaabab badan oo dawladnimadu u shaqaysay oo dhinsanay baa jira marka maalinba waxaa la noolaynayaa qodob muhiima marka qodobka caawa la noolaynaya waa qodobkaa aad iyo aad u mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi
Kesiya, mankii kora. Kema kanti, mid wal gaar. Ma koofiya.
Yale.